إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن كسو جرنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب البيوع أيان كدح جرنا باب كان باب شروطه وما نهي عنه وما نهي عنه منه أيان كدح جرنا وزوغان حديث ميمونة رضي الله عنها وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن فأرة جير وقعت وحي كدحضي في سمن سبك فماتت فيه وكدمتي فسئل النبي النبي قال ويديي صلى الله عليه وسلم عنها عن الفارج جير كاس أو سبك كدحضي فقال النبي وقيري ألقوها طورا وما حولها هريريدا وحا أهنا الطورة وكلوه عنا رواه البخاري إمام البخاري يا صحيحي حديث كاسكوريي وزاد أحمد أحمد وحو سياديي والنسائي في صمن جامد سبق قللان سبق وحوها مد قللان أيوها لكن زيادة داس ما سقنا زيادة داس زيادة سقن ما أهان الحافظ بن عبد الهادي وغيري هذه زيادة وغيري زيادة من كيس محمد بن مصعب القرقصاني وحوين كيشك محمد بن مصعب أي كأهات معناها سقى لي مدوي وانا من ضعيف يحيى بن معين يا أئمة كلا الضعيفيان مركز سيادة سمسقنا سيادة سمسقنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحير قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة جيرك هداي كدعض في السمن الصبك فإن كان جامدا هدوق لليه فألقوها فأرد جيرك طورة إيا وما حولها وحي هريره دعا وإن كان هدو يهي مايعا مد قيان أو صبك قيان أو ضرير يهدو يهينا وإن كان هدو يهي صبك دي maayican mid qoyan oo macnaha mid dareerayo oo aan fadhin falaa taqrabuuhu ha u dhowaanina rawaahu axmed awri wa abu daawuuda waqad xakama calayhi lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa ku xukmiyey iyo waabu xaatim bilwahmi xadiidkan wahmi ayay ku xukmiyeen a'imadaasu wahmigaasna wuxuu ka dhaca yidhahdeen macmar ibnu raashid ninkaas ayaa ku gafay sanadka iyo matniga labadaba sanadkana waa ku gafay oo waxa weeyaan zuhriya xadiidka laga wariyaa zuhri ayaa xadiidka laga wariyaa waa uu ku gafayo zuhri can ilmusayib can abi hurayra sidaas ayuu waxa weeyaan ugu gafay marka asagu wuxuu ka wariyey zuhri can saciid ibn musayib can abi hurayra saasuu u wariyey xadiidka aimada kalena waxay u wariyeen can izuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabbaas can maymuuna saasay u wariyeen marka waa ku gafay asagu waa wahmi wahmi weeye marka matnigana wahmi wuxuu ga jiraa tafriiqa uu kala qaaday subaga fadhiya iyo midka dareeraya marka xadiidka abu hurayre ma sugna ciladuna waxa weeyaan waa khadaas ka dhacay macmar ibnu raashid labadan xadiid marka xaafidku wuxuu usoo arooriyey haddii subaga najaasu ku dhacdo subaga haddii najaasu ku dhacdo maalan waxaa ku dhacay fara farada waa jiirka ama dooliga qofa siduu u yaqaan kaas weeye jiirka ama dooliga kaas weeye hadday marka subag ku dhacdo xadiidka saxiixa ee bukhaariga nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey ana faratan jiir waqacad ku dhacday fii samnin subag oo fa maatad fiihi ku dhimatay marka haddaysan ku dhiman culummadu waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmaa oo inta ku dhacdo dhex gasho ka baxdo waa daahir hadday inta ku dhacdo ay wax weyn aysan ku dhiman ee ay ka baxdo waa daahir waa daahir sidaas ay yidhaahdeen fuqahadu marka waa markay dhimato marka masaladan ay taallaan waxaana weyan jiirka keliyana ma ahane jiirka keliya ma ahan ee fuqahadu waxay idhahdeen waxa weyan bisada iyo wax alla waxyaalaha ka yaryaro xayawaanaadkaa intay nool yihiin waa daahir intay nool yihiin bisada hadday afka gelido day lug gelido day dhex marto waxa weeyaan jiirkii hadduu dhex galo inta ay nool yihiin waa daahir markay dhintaanna waxa weeyaan waa najaas markay dhintaanna waa najaas marka hadday ku dhacdo taasaa la weydiiyey nabiga sala allahu alay waslam oo ay ku dhimato fa su-ila nabiyu sala allahu alayh wasalam canhaa faqaala alquuhaa jiirta tuura iyo wamaa xawlahaa waxa hareeraheed ah inta meesha uu saaran yahay iyo inta hareeraheeda tuura wa kuluuhu iskana cuna subagii saasuu xadiidka bukhaari uu leeyahy marka xadiidkaas culummadu laba qowl ayay leeyihiin jumhuurulculamaa waxay mareen subaga hadduu qalalan yahay hadduu fadhiyo macnaha oo uusan dareer dareerayn hadduu fadhiyo in waxa weeyaan meesha uu saaran yahay inta la qaado iyo asaga la tuuro subaga inta kale la isticmaalo sababta waxay yidhahdeen najaasadii inta kale ku fidime hadduu subagii fadhiyo oo subag xarkagsan uu yahay subag fadhiyo waxaa lagu yaqaana haddii jiirka meeshuu yahay la qaado saas loogu qaado meeshii goday noqonayahay subag soo buuxima xale inta kale waa fadhida kan kaleetana maayacaana waxaa lagu yaqaanaa haddaad qayb ka qaado meelaad ka qaado mataqaanid sidii isku buuxina sidaasaa lagu kala gartaa marka aimada jumhuurtoodu waxay mareen hadduu fadhiyo subaga baktiga meesha uu ku dhacay iyo inta hareeraha ha la qaadin waa la tuuraa inta kalena waa la isticmaala sababtoo a markaas najaasadu ku fidime laakiin waxay yidhahdeen haddii uu dhalaalsan yahay subagii oo subag dareeraya uu yahoo shubmaya haddaad shubi tegtana shubmaya haddaad wax ka qaadana meesha aad wax ka qaadda aan la garanay oo isbuuxinaya markaas waxay yidhahdeen najaasada way ku fidaydaa waa najaas waa in la tuuraa marka haddiiba najaasu ku dhacdo markaas waa in la tuuraa aimada aarkoodu taasay mareen aimada aarkoodu sidaas ayay mareen bal aimada gobolaba ijmaac kusoo naqliyay sida xaafid ibn cabdilbar oo kaleeto waxa weya tamhiidka waa ijmac saas in loo kala qaado marka afarta madobood iyo qayrkoodba saasay mareen laakiin khilaaf waa jira khilaaf waa jira oo waxa weeyaan aimada gobola waxa weeyaan khilaaf sheegeen xataa bukhaari waa dhici kartaa yidha xadiidka in laga fahmo sidaas inuu waxa weya uusan kala qaadayn subaga fadhiyo iyo midka kale axmed ibnu xambal lafkiisa riwaayada laga sheegay sheekhulislaam ibnu taymiya taasuu doortay marka kala qaad ma leh maadaama riwaayadda kala qaadayday ay waxa weeyaan daciif tahay sidaasay mareen laakiin waxaa daahir ah sida jumhuurtu mareen sababtoo ah nabigu xadiiska bukhaariga hadduu yidhi baktiga iyo inta hareerihiisa tuura subagii hadduu dareersan yaho shub biyo uu yahay oo kale hareera la qaadan lamama yaqaan hareera ma kale waxa weya saas ay ugu dhacdo nijaastu meel kasta waa gaar marka hareera waxaa yeelo kara waxa weeyaan shay fadhiya oo aan isku qasmayn taasaa yeelo kara marka xadiiska saxiixa lafdigiisa ayaa wuxuu taageerayaa riwaayaadkan sanad ahaan daciifka u ah macnaha ay tusayaan taasna waa midda jamaahiiru ahlicilmi afarta madob iyo qayrkoodba ay mareen taas weeye sababto hadduu isku dareersan yahay hareerihiisa ma meel laga qaada lama yaqaan nijaastu waa ku faafaydaa marka sidaas weeyaan haddii shayga waxa weeyaan ay nijaasadu ku dhacday uu yahay marka waxay dhahdeen culummadu subag kaliya maahan shay kasta sidaasaad u kala qaadin shaygii oo xakagsan oo angegan oo waxaan ula jeedaa aan isku dhex dareerayn oo aan socsoconayn nijaasadu hadday ku dhacdo meeshaas ay ku dhacday intaasaa la qaada waa laga tuura inta kalena waa daahir haddii aysan waxa weeyaan sidaas ahayn oo shaygii shay dareeraa yahay sida caanihii iyo biyihii yaraa iyo subagii uu yahayna oo waxa weeyaan uu dareerayo shay socda uu yahayna khalaas waa wada nijaaso wax ka damboo laga qaban kara male wax kaloo laga qabto male markaas waa wada nijaasoobeen mideeda kaleeto shaygan waa xayr ama waa subag fadhiya nijaasi way ku dhacday intii ay nijaasu saareed iyo hareerihiya tuurta inta kale inaad cunto kuma qasbanid haddii naftaadu nacdo shayga isagoo daahira kuma qasbanid inaad cunto oo lagu dhihi maayo shay xalaalahaad ku cayaarto haddii naftaadu ay diidantahay cuni maydid tarabta qof iska sii maadaama uu daahir yahay laakiin inaad adugu cunta waajib kumaan maxaa yal waxyaala daahir ah oo xalaal ah ayaa nabigu diidi jiray mararka gab sal allahu calay waslm oo u dhihi jiray macnaha aniga dadkaygu qaraabadeedu ma cunaan oo lagama cuno magaaladeena marka nafteyda xoogaa dhibsanayda marka kuma qasbanid haddaad rabto marka qof kalead iska sii kartaa qof kale ayaad iska sii kartaa haddaad rabto marka waa noocaas وعن أبي الزبير قال أبي الزبير وغيري سألت جابرا جابرا ويديي عن ثمر السنور بصد العكتي ذا إيا والكلب أيغا العكتيسة فقال وحري زجر النبي نبيك وكأنا أنت ضدك وكرر صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرنكاس رواه مسلم أيا وريي والنسائي نزائنا ووريي وزاد النسائي وقو كدري ilaa kalba saydin ugaarka eygiisa maahane kaas lacagtiisa waa la gada karaahoo kaas maya lama reebin ziyaadadaas nasaa-iya wariyey nasaa-i wuxuu yidhi laysa bisaxiixin uu meel ku yidhi meelna wuxuu ku yidhi munkar weeye siyaadadaas laba meelooduu xadiiska ku wariyey labada meeloodu meelna wuxuu ku yidhi laysa bisaxiixin meelna wuxuu ku yidhi munkar marka ziyaadadaas ma sugna imaam nasaa-i xadiiska markuu yihi saas u caddeeyey siyaadadu ma sugna xadiidka marka muxuu tusaa xadiidka wuxuu tusayaa beeca oo la gado waxa weeyaan bisada ama mukulaasha inay xaaraam tahay maxaa yale haddii nabigu lacagteeda diiday oo uu lacagteeda dadka ka reebay waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya beeciina inuu xaaraam yahy hadii lacagtii xaaraam tahay beeci waa xaaraam marka marka bisada waa xaaraam in la gata ma banaana inaad bisad soo gadato inaad sii gado midna xaaraan wey lacagteeda eygana waa xaaraan inaad gadda eygana waa xaaraan marka waa noocaas wey can abi zubayr qaala sa'altu jaabirana weydiiyey can hamani sinawr sinawrku waxa weeyaan waa bisada ama mukulaasha iyo welkelbi eyga faqaala wuxuu ihi zajara nabiyu nabigu waa reebay sala allahu calay wasalam can dalika arrintaas rawaahu muslimaana wariyey imaam bayhaqi sunan kubraaga wuxuu yidhi axaadiista saxiixa ee nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam waxay ku soo aroortay reebid uu nabigu reebayo eyga waxa weeyaan lacagtiisa dhammaan axaadiista saxiixa kuma jirto istinahaas oo ah ilaa kalba saydin eyga oo lagu ugaarsado soo reebiddaas axaadiista saxiixa kuma jirto axaadiista saxiixa dhammaanteed way reebaydaa laakiin axaadiid kaloo waxaa jirta ku soo aroortay ey in la haysto in nabigu diiday sala allahu calayh wasalam qofku inuu ey kaydsadoo meel guriga ku haysto axaadiidtaas waxaa ku jira in la soo reebay eeyaha gabal la haysan karo xagga haysashada waxa weeye eeyaha gabal la haysan karo istinaha nabigu soo reebay oo kelba sayd iyo kelba maashiya iyo kelbu zarci saddexdaas nabigu waa soo reebay sala allahu calayh wasalam eyga waxa weeyaan ugaartao lagu ugaarsado eyga waxa weeyaan xoolaha ilaalinaya eyga oo waxa weeyaan beerta waardiyeynaya kaas nabigu waa soo reebay xagga haysashada oo waa banaanta in la haystaa laakiin xagga beeca markay joogto ma soo reebin nabigu sala allahu calayh wasalam sidaas darteeda ruwaadda gabal ka mid oo saxaabada ka hoosey ka dambayda ayaa ku wahmiyey oo isku qalday oo waxa weeyaan ey ma la haysan kara mase lama haysan karo lama haysan karo uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam markaasuu soo istinooday qaar la haysan karo eyga waxa weeyaan wax soo ugaara eyga waxa weeyaan sidaasoo kale beerta waardiyeeya eyga waxa weeyaan sidaasoo kaleeto xoolaha waardiyeeya saddexdaas in la haysan karo soo reebo waxaa kaloo nabigu reebay beec ey in la gato waa reebay waxba kama soo riibin marka xagga gadashada marka ey oo dhan beeciis waa xaaraan kala qaad la-aan laakiin ey in la haysto waa la kala qaada qaybna waa xaaraan qaybna waa banaanta qaybna waa xaaraan qayb qaybna waa banaanta bisada in la gataa xaaraan wey ayada laakiin guriga inay joogto xaaraan ma nacfi yaray iska leedahoo jiirkaas doomigaas ay cuntaa mararka gabal iyo xayawaanaadka iyo bahlada yarkaa intaas yartaaho nacfi yahay leeda marka xaaraan maaha in la haysto jumhuuru ahlicilmi waxay mareen ayada in la gadi karo oy banaan tahay jumhuuru ahlicilmi sidaasay mareen laakiin culummada gabalaa waxay mareen inay xaaraam tahay in la gado inay xaaraam tahay in la gado waana sida jaabir bn cabdilaahi uu maray uu fadwo jiray abu hurayra daawuus mujaahid riwaayada imaam axmed oo uu doortay abubakr cabdulcasiis ibn اlqayim ibnu rajabna uu saxiix yeelay imaamulbayhaqi oo shaaficiyada ka mid ah isagoo og in imaam shaafici doortay bisada in la gadi karo wuxuu yidhi hadal aad u qiimo badan wuxuu yidhi mutaabacatu daahiri sunna owla sunada nabigoo daahirka in la raacaa ka xaqnimo badan in madhabka la raaco saasaana lagu yaqin culamada muxadisiinta fiiri isagu waa shaaficiyadu ka midi haddana wuxuu leeyahay in madhabkii shaaficiyada la raacoo la yidhahdo bisadi waa la gadi karaa waxaa ka wanaagsan in la yidhahdo lama gadi karo oo sunadan la raaco ilaa sunadiiyo sidaan ku cadi hadalkanuu sii dabadhigo wuxuu yidhi walow samica shaaficiyu raximah llah haddii shaafici maqli lahaayu xadiiskan wuusan maqline in nabigu diiday hadduu maqli lahaa alkhabr alwaarida fiihi xadiiska ku soo arooray la qaala bihi in sha allah waxa weyn sidaasuu dhihi laha insha allah oo wuxuu dhihi laha waa xaaraan marka cudurdaarkii muxuu ka dhigay shaaficina xadiidkaan gaarin waana waxyaalaha aimada loogu cudurdaaro marka waa noocaas marka waxay kutusaydaa insaafka iyo waxa weeyaan mutaabacada meeshay aimadu ka joogaan imaamkii aan qaadan xadiidkiina waa u cudurdaaro cudurdaar u sheegay waana sida aimadu yeeli jireen oo shaekh ulislam ibnu taymiya risaalo dhamuba ka alifay oo ugu cudurdaaraya aimada axaadiista gobol khilaaftay wuxuuba ka alifayba risaalada soo ma jeedin haddana xadiidka iyo qowlka imaamka haday iska hor yimaadaan xadiiska nabigaa la qaadan sala allahu calay wasalam marka waa bisada in la gata inay xaaraan tahay sidaas ayaa sawaabka ah mar hadday xadiiskii saxiix oo cad ay tahay wax kale oo caaridayna aysan jirinin wax kaloo caaridayna aysan jirin wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi jaa-atnii bariira bariira ii timid bariira waxa weeyaan gabar oo marka hore addoon aheed ayay aheyd gabar addoon aheed ayay aheyd nin addoon ah na wuu qabay weliba oo la dhihi jiray muqiis mawla abi axmed ayaa qabay marka waagii dambe ayay iskitaabayday kitaabada macnaheeda waxaa weya addoonku inuu la heshiiyo sayidkiisa oo uu yidhaahdo intaasoo dhaqaalahan ku siinayaahe waan xoroobaya markaan ku siiyo intaas kadibna sayidku uu aqbalo u yidhahdo khalaas ii keen intaasoo dhaqaalaha qayb qayba u bixina markaad ii keentaan xoraa kitaabo saasaa la yidhahdaa kitaabo sidaasaa la yidhahdaan waana sida rabbulcaalamiin u amray faqaatibuuhum in calimtum fiihim khayra addoommadiina haddaad khayr ku og tihiin oo waxa weeyaan xagga diin ahaanna aada khayr ugu og tihiin xagga adduunyana dad oo wanaagsan oo shaqaysa kara oon hadhow culays dadka ku noqonay ay yihiin kitaabeey kitaabeey wa can caaishata radia allahu canhaa qaalat caaisha waxay tihi jaadni bariira bariira ii timid fa qaalat waxay tihi kaatabtu ahlii ehelkaygiiyaan kitaabeeyey waa kitaabeeyey macnaheeda waxa wey waxaan kula heshiiyey intaasoo qarasha haddaan la baxo inay xoraynayaan oo waxa weya qarash intaas la eg ayaan keenaa markaan keeno xoraan noqona saasaan kula soo heshiiyey calaa tisci awaaqin sagaal uuqiyadoodaan ku kitaabeeyey marka sagaal uuqiyad halkii uuqiyadna waa afartan dirham oo fida ah dirham waa fidada afartan dirham haddaad diinaar maqashana waa dahab dirham haddaad maqashana waa fida marka sagaal uuqiyadoodaan ku kitaabeeyey sagaal uuqiyadood calaa tisci awaaqin fii kulli caamin sanad kasta uuqiyatun hal uuqiyad ahaatay sanad markaan jooga waxaan bixinaa hal uuqiya ilaa gabadhan waa gabad addoona waa inay soo shaqaydo soo raadido ama dad weydiisato waxa weeye sekada iyo wax laga siiyo marka sanadkii afartan diram ka badan ma keeni sagaal sano markay joogtay xormaqay marka sagaal sano halkaasna mas'alo weyn ayay fuqahadu ka qaataan masaladaas waxay tahay mas'alada la yidhaahdo calaa jawaasi bayci taqsiir beeca la yidhaha baycu taqsiir oo caalamka aad ugu badan laakiin soomaalidu aysan oqoonin caalamka waxyaalaha ugu badan wax lagu gato ah baycu taqsiir macnaheedu wuxuu yahay waxa weeyaan qofaad badeecad waxaad ka qaadanee ama guriyaad qaadanee guriyaad u baahanta guri dhisanaad qolo ka qaadane shirkad dhista waxaad leedahay gurigan intaasoo qiimaahan kaa siinaa marka waxaan u bixinaa intaas intaas yaryara waa yaryarayna wey macnihii baabuuraad qaadin baabuur aad u baahan tahay garaashkaa tegaydaa lagu gado baabuurta waaa le baabuurkaanaan qaadana hadda kaash maaye waxa waa kuu yaryarayna asaga danta ugu jirtaa waa maxay haddii maanta loo kaashayo maalan wuxuu siisa lahaa toban kun adigana waxa weeye maadaama aad yaryaraynaydo labaatan kun kaasiin ama shan iyo toban kun marka faa'iidadaasa ugu jirta asagana marka wuxuu kuleeyahy haddaad hadda kaash iska bixin karto anugu waxaan kaa siina toban maya hadda kaash ma haysto shan iyo toban kunaan kaa siina ee iska soo yaryareen saddex sano afar sano shan sano waxbaad kula heshiin baycu taqsiid aa la yidhaahdaa baycu taqsiidna waa bannaan yahay in qofka waxa weeyaan la yidhaahdo shaygan badeecadiisa haddaadan hadda kaashayn waa lagugu siyaadiyey intaas weeye qiimuu iska bixi xaafid ibnu xajar ijmaac weeye baycu taqsiid inuu bannaan yahay khilaafa male saas weeye waxa weyan xaafid ibnu xajar fatxulbaariga sidaasuu cabdallah ibnu saalax fawsaan halkan uga soo raray asaguna wuxuu yidhi waa qowlka caamatu ahlicilmi ay mareen qowlka caamatu ahlicilmi ay mareen waa qowlkaas ayma kale laftigoodu ijmaca waa kusoo raray marka baycu taqsiid halkaana laga qaatay iyo adilo kale oo waa kana hadde qiimaa lagula heshiiyey qiimihiina way yaryarayneen sagaal sano ayay ku bixineen saasaan kusoo kitaabiyt faacinini ii kaalme ay tii qofka haddii muslimkaa dayn lagu leeyahay daynkii uusan iska bixi karin qof kale muslim war igu kaalme inuu yidhaahdaa waa shay bannaan faqultu waxaan idhi ay tii caaishaa dhahaysa faqultu waxaan idhi in axabba hadduu jeclaado ahluki eelkaaga eelkaaga waa dadka iska leh oo heshiiska la soo gashay an acuddaha inaan u tiriyo hadda kaashahaan inaan ugu tiriyo sagaal sana meeshay ka suga lahaayeen haddeerba sagaalkii uu qiyadood hal mara inaan u tiriyo an acuddaha allahum inaan u tiriyo oo wayakuuna walaa-uki li walahaaguna aniga ii sugnaanaan facaltu waa yeela walaha waxay tahay addoonka haddii qof xoreeyo waxa weeyaan qaraabanimaa ka dhaxaynayda qofkaas xoreeyey iyo qofkii uu xoreeyey qaraabanimaa ka dhaxaynayda saddexda shay wala isku dhaxlayba ka midta adiga qofaad xorayda qofkii dadkaasu la mid noqdo waa xor hadhow malihid adiga laakiin maalan maanta hadduu dhinto qaraabana la waayo dhaxasho marar badanna saasa u badan dadka la xoreeyo sababtoo dadka addoommada halkay ka imaanayeen addoommadii waxay ka imaanayeen gaalo lala dagaalamay a laga soo qafaasho saasuu addoon ku noqdo marka maanta muslimiintaanu dhex joogaha qaraabo kuma leh qaraabadiis waa gaaladaas gaaladama dhaxlaayo yaa dhaxla qofkii xoreeyaa dhaxla haddaad adigu xaataa dhimato dadkaagaa dhaxla qaraabadaadaa dhaxla aduu qaraabo kuleeyi marka walaha waa macnihiisu waa saas qaraabanimaa idinka dhaxayda maadaama aad xorayday hadday qaraabadiisiioo muslimiinu joogaan ayagaa dhaxlayan adiga soo geli meedi meesha laakiin qaraabadiisii oo dhan haddii la waayo adaa dhaxla haddaad adiga dhimato qaraabadaadaa dhaxle walaha macnaheedu marka waa cusuubo qaraabanimo idinka dhaxayda wey waxay tihi marka hadday yeelayaan lacagta anaa u kaashaya waa u tirinaa markaan u tiriyo hadhow anaha walahaaga yeelana illa anaa ku xoreeyey ayagu waa ku gateen kuma xorayna hadday saas saas yeelayaan saasay ku tiri caaisha radia allahu canha fadahabat waa tagtay bariiratu bariira waa tagtay ilaa ahlihaa eelkeedii u tagtay dadkii iska lahay u tagtay fa qaalat lahum way la soo hadashay fa qaalat lahum way la soo hadashay aada leedahay fa abow calayha waa ka soo diideen waxay tihi lacagtii haddeeraaba layniin kaasha caaisha diyaara kaashay hadda iniin siinay markay ini siido anaa ay i xoraynay ayadaana walahayga yeelan ilaa iyadaa igaday xorayday markaas yidhi maya annagu inaan walahaaga yeelayno ayadoo ha ku gaddo lacagta hana sida aan qaadano ayadoo ha ku xoraydo annagaana walaha yeelayn waa marta dulmi iyagu hadday wala rabaan ayago inay xoreeyaan la rabo lacagta iska daayaan meesha masale kale fiqigaa laga qaataa oo waa maxay addoonka mukaatabka ah in la gadi karo hadda caaisha gadayna ogow laakiin waa goorma waa shardi qofka gadaya qof xorayna inuu qofka gadaya waa inuu yahay qof xoraynaya ee qof si kale looma gadi karo addoonka mukaatabka ah si kale looma gadi karo waxaa loo gadi karaa inuu asagu raalli yahay oo qof uu la heshiiyo gadaya maalan qof oo waxa weeyaan xoraynaya inuu yahay sidaasaa loo gadi karaa ee si kale looma gadi karo si kale looma gadi karo taasna halkaasaa laga qaata marka way soo diideen fa abow calayha way soo diideen fa jaa-at way timid bariira min cindihim eelko eelkeedii agtooday ka timid walxaal ayay timid rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam jaalisun uu fadhiyo fa qaalad waxay tidhi innii aniga qad carabtu waan u soo jeediyey daalika arrinkii calayhim dushooda arrintii waan u bandhigay fa abow waa diideen ilaa an yakuuna alwalaau walahu inuu usugnaana maahane lahum ayaga in walow ayaga usugnaanaya maahane si kale waa ku diideen fa samica nabiyu nabigaa maqlay sala allahu calayh wasalam fabarat caaishatu caaishana waxay u sheegtay annabiya sala allahu alay waslam nabiguna waa maqlay warkii caaishana waa u sharax waxay tihi gabadhan bariiro weeye ehelkeediyaa kitaabeeyeen waa ii timid waxay iga codsatay inaan u kaalmeeyo anuuna waxaan ku yidhi lacagta anaa kaashaya laakiin markaan ku xereeyo walaha anaa yeelana sidaasaan ku idhi ayagiina markii loo tegey waa soo diideeno waxay yidhahdeen beeca waxaan ku ogolnahay markay xoreyda inaan walaha anagu yeelano fa qaala nabi wuxuu yihi khudiihaa qaado qaado gabadhan ka qaado oo bariira washtaridii u shardi lahum ayaga alwalaa walaa u shardi fa inamaa wax kale maahan alwalaau waluhu liman qofu usugnaana actaqa xoreeyo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi qaado gabadha oo waxa weeyaan gado macnaha gado markaad gadato shardigan la gad laakiin waxaad ogaataa shardigaanu waa faasido walaha waxaa yeelanaya qofkii wax xoreeyey shardigan waa shardi faasid xadiidkana meesha dhan oo loo soo arooriyay waa halkaas oo waa maxay laba qofaa wax kala kala gadanayda qofaa shardi la yimid shardigii waa shardi faasid ah oo maqsuudkii dhammaayo caqdiga laga lahaayu ka hor imaana maalan gurigu qofkaanu kaa gadana wuxuu ku leeyahay waa kaa gaday laakiin shardi waxaa gurigaas inaad iridda ka geli waa kaa gatay laakiin shardi waxaa kugu ah inaadan gurigaas degi karin uu ku yidhi maxaad samayna waa ka gadani waana iska degi shardigaanu faasid maxaa yeelay guriga maxaan u gadanay haddaanu degi indhaan ka fiirsana waa ebe waxa weeya shardi noocaas haddii qof la yimaado oo caqdigii did ku ah maqsadkii dhammaayo laga lahaa beeca ayuu lid ku yahay shardigaas shardi faasidaha la yihahdaa asagu waa bura oo hadhow garkuugu yeelanma beecuna waa ansaxa labadaasaad isla helay beecuna waa ansaxa shardiguna waa bura marka sidaasay noqona marka wuxuu ku yidhi khudiiha qaado oo gado macnaha gabadhan bariiraa washtaridi u shardi lahum ayagana alwalaau walah fa inamaa wax kale maahan alwalaau waluhu liman qof u sugnaana actaqa wax xoreeyey ee qof wax gatay wa heli maa fa facalad way yeeshay caaishatu radia allahu canha oo u kaashtay waa ay xorayd waa ay xorayd uma qaama rasuululahi rasuulka allaa istaagay sala allahu calayh wasalam fi naasi dadka khadiiban xaala uu khudbaynayo fiiri madaana waxa weeyaan haddii qalad qof sameeyo nabiga sala allahu calayh wasalam hadyigiisa waxaa haalib ahaa inuu si guud u hadlo hadda qaladka dagaa sameey goonihi ogow inuu qaladkii si guud uga hadlo oo u yidhaha war sidaas iyo sidaas dadka yeelaya waa maxay war iska daayeen sidaas sidaas dadki waa maqlay mota dadka kalena xukunka ay ka faaidaysaa baynamaa waxa weeyaan dadka akarkooda ogta inay qofka indhaha ku fiiqanaya warya qaladkan iska daadu ma ahayn saas nabiga sala allahu alay slam qofhaa qalad sameeyey wixii hadday sanahayn wax oo dembi o qofkii lagu ciqaabayo aan lagu maxkamaday haddaysan ahayn ee arrin qalad ah oo la raba qofku iska daaya ay tahay haddii loo sheego waa istaaga dadku ka dhex hadli jira markaas wuxuu leeyahay dadka saasaas yeelaya waa qaldayna iska daaye waa maxay dadka sidaan yeela u dhiji aarka nabiga saas u aha maa baalu qawmin u dhiji way dhici jirtay mar inuu qofka la hadlo oo yidha qalad wey laakiin hadyigiisa uma badnayn hadyigiisa ugu badan wuxuu ahaa maa baalu qawmin waa maxay dad saas yeelaya saas iyo saas ma ahane waa saas iyo saas marka maxaa la faa-iidaa laba arrimood arrinta koobaad munkarkii waa la suuli ta labaadna qofkiiyaa la asto laba faa-iido sharcigu ujeeddadii iyo maqsadku maaha qofka in la fadeexeeyo maqsadku wuxuu yahay munkarku inuu suulo marka laba shay waa la rabaa haddii qalad uu yimaado qofka diinta ilaahay yaqaana waxa laga rabaa inuu ka hadlo arrinta oon laga aamusin qaladaa lasoo sheegay dad saas yeelaa jooga dad saas samaynayaa jooga waajibka sharciga waxay tahay qofkii diinta qoon ulahaa inuu histaago oo uu hadlo oo u yidhaha saas iyo saasaa la sheega waana qalad oon la aamusin tan kaleetana sida ugu fiican haddiiba lagu gaarayo in munkarkii ku suulayo waa in si guud loo hadla si guud in loo hadlo hadyigii nabi maxamed sala allahu alay slm saasaa qaalib ka ahaad asagoo qof gooniya hebel waa qalad arrintaas fiirina waa jirtaa uma qaama waa istaagay rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fi naasi dadka dhexdoodu ka istaagay khadiiban xaalu khudbaynaa faxamidallaah alluu ammaanay wa afnaa calayhi ilaahay buu ammaanay tanuna hadyigiisa aheed nabiga markuu hadlaa xamdiu ku bilaaban jiray ina alxamda lilah naxmadu wanastaciinu taasuu ku bilaabi jiray markuu wax qorayana bismillahi raxmaanraxiim ku bilaabi jiray qoraalka iyo khudbadu saas u kala duunaayay khudba waxa la yidhaha markii qof inta istaago hadla maahan jumco kaliya arib haddii hadda inta habeen qof halkan istaago kelimad yidhahdo waxa la yhaha khudbu waa khudbeeyey ee la yhaha carabi mar alla markuu nabigu hadlaayo ina alxamda lilah uu ku bilaabi jiray bismillaahi kuma bilaabi jirin wax kale male hadduu wax qorayo u yidha qof wax ii qoro warqad uu dirayana bismillahi raxmaan raxiim ku qor u dhihi jir marka waa laba suno saas u kala duwan oo hadiga nabiga ah sala allahu alay slam walidaa sidaas daraadee imaamu lbukhaari saxiixiise xamdi kuma bilaaban bismillahi raxman raxim ku bilawda illa waa qoraal taabka saxiix bukhaariga xamdi male bismi illahi raxmaan raxiim ku bilawda laakiin baynamaa maanta rasaa'ilka dhammaan waxa weya la qoro agarkooda xamdi in alxamdu lilahi lagu bilaaba hadde marka khudbadii iyo waxaa isdhex galay kitaabadii taasa dabadaasa isdhex galeen faxamidallah alluu mahdiyey wa afnaa calayhi alluu ammaanay uma qaala wuxu uhi ama bacdu intaas ka gabaal maa baalu rijaalin rag xaalkood xuuya yashtariduuna shardinayaan shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysat fii kitaab illaahi aan kitaabka ilahay ku sugnayn caza wajal laysat fii kitaab illahi waxaa loola jeedaa laysat fii sharci illaah wa qadaa'i kitaabka alle qur-aanka kaliya hadda loolama jeedo maxaa yeelay shuruudda saxiixa ah agarkeedu sunnaday ku taallaaba qur-aanka kumaba badno shuruudda agarkeeda saxiixa meeshay kusoo arortay waa sunnada marka fii kitaabillahi maanta waxaa loola jeedaa fii sharci illaahi wa qadaa'i ilaahay sharcigiisa iyo xukunkiisa shuruud aan ku jirin ragga iska shardisana waa maxay maxay yihiin kuwaas saasuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa baaw maa baalu rijaalin rag xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shardisanaya shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysad aan ku sugnayn fii kitaab illahi kitaabka ilaahi caza alla qaliba wajal alla weyne maa shaygii kaana sugnaada oo min shardin shardi ah laysa fii kitaab illaah kitaabka ilaahay dhexdiisana aan ahaanin maa shaygii kaana sugnaada amase maa shaygii kaana ahaada oo min shardin shardi ah shardigaasoo laysa fii kitaabillahi kitaabka alle aan ku jirin oo xukunka alle aan ku jirin fa huwa shardigaasu baailun waa mid buray oo wax kama jiraan laba qofoo wax kala gadayna laba qofoo isguursanayna hadday shardi isla galaan shardigaasuna uusan diinka alle ka mid ahayn waxa weeyaan waa baail waana wax burayan wax kama jiraan wa in kaana haba ahaado mi-ata shardin boqol shardi ha ahaado war waa shardi arrintaas uu leeyahy markuu kaa gadaayo shardi wey gaarigaas ma kori kartid hadhow markaad iga gadato adoo meelahaan la marmara kuguma arki karo uu leeyahy boqol goor hadduu rabaa ku celi boqol goor hadduu ku celiy hataa hal mara iska daa boqol shardi ha ahdo hadduu rabo qadaaullaahi xukunka allah xaqu xaqnimo badan wa shardullaahi shardiga allahna awfaqu adayg badan xukunka allah xaqnimo badan in la fuliyo laba qof hadday wax kala gadatay xaq waxaa ah in qofku wuxuu gatay xaq u leey inuu ku tasarufo marka malihid inaad adigu tidhaahdo shuruud aadan xaq u lahayn inaad sheegato ilaahay xukunkiisa kaas ayaa xaqnimo badan wa shardullaahi shardiga allahna awhaqu adayg badan wa inamaa wax kale maahan marka waa kana maxalushaahidkii udbaadhaca inamaa wax kale maahan alwalaau waluhu liman qof u sugnaaday actaqa wa xoreeyey qofkii wa xoreeya walaha yeelana marka qoladaan shardisatay macnaheeda waxay ka dhigan tahay inaad tidhaahdo beertan waa kaa gaday shardina waxaana abuurana shardigaas wax macnaa ma leh wax macnaa ma leh mutafaan maxaa le caqdigiiyuu ka soo horjeeda heshiiskii dhammaaba maqsadkii dhammaaba wax loo kala gadanayuu ka soo horjeeda wa lafdu lilbukhaari usugnaaday wa cinda muslim waxaa ku sugnaaday faqaala nabi wuxu uhi ishtarihaa gado waa meeshay ahayd khudiihaa qaado ishtariihaa gado uu ku yidhi caaisho soo gado gabadhan bariiraa wa actiqiihaa hore soo xore washtari di u shardi lahum ayaga alwala walahan u shardi waay shardi waa inii shardi iska dhig marka halkaasay culimmadu waxay isweydiiyeen maadaama waxa weeyaan shardigu baatil yahay muxuu nabigu u yidhi waa inii shardiyey dheh hay baaila miyaa nabigu amray dadka sal allahu alay wasalam maya ma amro nabigu baail waxay yidhahdeen culummadu jawaabta looga jawaaba waxay tahay shardigan faasidka wuxuu saasu leeyahay horta arrintii xukunkii waa caddaada warku waa ballaarto waa gaara dadkii macnaheeda waxay ka dhigan tahay washtaridii u shardi o laa tashtaridi haw shardi ama haw shardi ama haw shardi mar walba walaah adaale saasoo kale ka dhiganta yidha ama u shardi ishtaridii o laa tashtaridii ama haw shardi ama haw shardi mar walba walaha walaah adaale saasay ka dhiganta yidha ee macnaha orod u shardi kaliya iskama ah sababtaa warku waa caddaaday markuu caddaaday kahari diideen khalaas waxa weeyaan gabe hore wey gabadha marka waxay tahay qaacidada siday yidhaahdeen aimada ahlulcilmiga iclaamulmuwaqiciinkana uu ku yidhaahdo alcalaamatu ibnu lqayim raximahullah shardi kasta oo waxa weeyaan ka soo hor jeeda nas ama aayad ama xadiid oo xukunkii alle khilaafa waa baail shardigii aan khilaafinna waa laazim labada qofoo wax kala gadane labada qofoo isguursane shardigii aan daliil cad khilaafayn waxa weeyaan waa laazim hadhow in la fuliyo laazim waa in la fuliyo wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yihi nahaa cumaru cumar bnu lkhadaab wuxuu reebay can bayci ummahaati alwlaad caruurta hooyooyinkood in la gado fa qaala cumar wuxuu yidhi laa tubaacu lama gadi karo walaa tuuhabu qof lama sii karo walaa tuurahu lama dhaxli karo yastamticu waa ku raaxaysana ninka iskaluhu bihaa addoontaas oo umulwaladka ah maa badaa lahu intii u muuqata fa idaa maata sayidku markuu dhinto fa hiya xuratun waa xor rawaahu maaligaa wariyey walbayhaqiyuna waa wariyey wa qaala wuxuu yidhi bayhaqi rafacahu xadiidka waxaa nabiga u tiiriyey bacdu ruwaati ruwaadda gobol ka mid ah fawahima waa qaldamay uuyii gobolkaas nabiga u tiiriyey waa qaldamay ee waa qowl cumar ibnu khadaab qowl cumar ibnu lkhadaab weeye marka gobolaa u tiiriyeen waxa weeya nabiga oo yidhahdeen nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam gobolkaas nabiga u tiiriyeen waa qaldamay ee waxa weeyaan xadiidku waa mawquuf oo waa qowl cumar ibn khaaab wa can jaabirin radia allahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nabiicu kuwa gada saraariinaa addoommadeenna ummahaati lwlaad ee carruurta noo dhaleen walxool annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam xayun uu nool yahay laa naraa ma aanan u arkayn bidaalika beecaas be'san dhib u arki mayn rawaahu nasaa-iyaa wariyey wabnu maajana waa wari wa daar qudni waa wari wa saxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaan ayaa saxiix yeelay aimo kalena waa saxiix yeelen sheekh naasirudiin albani irwaa qaliilku ku saxiix yeelay labadan xadiid waxay ka hadlayaan waxa weeyaan addoonta la yidhaha umulwaladka addoommaha aaday u badan yihiin waxa weyan magacyadoodu waa kala duwan yihiin umuwalad macnaheeda waxa weeye addoonta sayidkeedii carruurta u dhashay ninkan markuu addoon iska leeyahay addoontiisu xalaalay u tahay addoontiisu waa u xalaal hadduu keligiis leeyahi lala lahayn nikaax iyo midna geyma haddiiba la siiyey oo qaniimadii la qaybiyey oo asaga nasiibu u helay keliya istibraa uu sameynaa istibraa macnaheedu waxay tahay gabadhan hadday uur leedahay waa inay umusho ilmaha dhigto intay uurka leedahay waa ka xaaraan markay umusho daahir noqoto xalaalay u tahay kalaas milkigaasay xalaal ugu uu iska leeyahy haddaysan uur lahaynna hal caada waa inay ku dhacdo haddaysan gabar ahayna ay guursa ortmaan oo marka lasoo qafaalayo nin gaalahaba qabay marka waxa weyn hal waxa weyn caada waa inay ku dhacdo markii hal caada ku dhacda waxaa la hubsana gabadh inaysan uur lahayn khalaas xalaalay u tahay ninkii iska lahaa marka markay ninkii iska lahayo sayidka ahaa milkul yamiinkaas hadday ilmo ugu dhasho milkii u leeyahy xalaal u tahay soo maahan waa u galmooday ilmay u dhasha umuwaladaa la yidhaha markaas magaceeda markaas marka horeeto amatuna iska ahaad markan waxaa la leeyahay waa umu walad waxa weyn carruurkaasay u dhashay moogtaad taas xukunkeeda marka axaadiistan ka hadlayda cumar ibnu khadaab marka wuxuu reebay can bayci ummahaati lwlaad nahaa cumaru cumara reebay can bayci ummahaati lawlaad carruurta hooyooyinkood in la gado wuxuu leeyahy mar hadday carruur dhashay sayidka uma banaana inuu gato xaaraanay ka ma gadi karo faqaala cumar wuxu uhi laa tubaacu lama gabi karo walaa tuuhabu lamana bixi karo qof ma sii karti qof ma sii karti ma dhigi karti addoontaydaanan ku siiyey laakiin intaysan wax kuu dhalin waa bixi karti waa gada karti waa sadaqaysa karti saas rabtaad yeeli karti laakiin mar hadday carruur kuu dhashay mana gada kartid qofna ma sii kartid walaa tuuratu lamana dhaxlo oo hadduu dhinto laga dhaxli ma oo naftu ay ka dhacdaba xorayba noqeeba qof caadiha noqon beeceedmama ansaxayba xoray iska noqe saasuu yihi cumar bnu khadaab cumar wuxuu ihi liyastamtica ku raaxaysto ninka iskalahu bihaa addoontaas umu waladkaa maa badalahu intii u muuqato asagu intuu rabo fa idaa maata markuu dhinto fa hiya xuratu waa xor waa xor ma hadduu dhinto rawaahu maalik ayaa wariyey walbayhaqiyuna waa wariyey wa qaala bayhaqi wuxuu ihi rafacahu xadiidkan waxaa nabiga u tiriyey bacdu ruwaati ruwaadda gobol ka mid a fawhima waa qaldamaye waxa weeyaan waa qowl cumar ibnu khadaab uu leeyahy وعن jاaبر بن بد للh jاaبر بن عبداللahi رضي الله عنه قaaل wuxuu yihi kunaa waxaan ahay نaبيicu kuwa gada saraariyana addoommadeenna umahaati الأwlaad oo caruurta noo dhaleen waa gada jirnay uley xaafidka waxay ka mid tahay فiqigiisa cajaaئib kale labada xadiiث oo aad u malaynayda inay iska hor imaanayan isku meelu ku keena si macnahooda isku mar aad u fahamto dii kale midaad akrisatay hadhow kii kale qoorta ku gela isku meeluu ku keena labadooda hal maraad wada fahme hadhow marka waxa iska hor imaanaya ma jiraan ma jiraan waa gada jirnay yui jaabir walxaal annabiyu nabiga sala allahu calayh wasalama xayun uu noolyahy nabigoo noolaan gada jirin marka nabigu waa noolaa sax laakiin nabigu inuu ogaaday arrintaas nabigu inuu ogaaday oo markay gadanaya nabigu uu ogaa wax daliil ah looma hayo in markaas ay gadanayeen nabigu uu ogaa wuxuu leeyahay xaafidulbayhaqi sunanulkubraaga wuxuu leeyahay laysa fii shayin min hadihi alaxaadiis axaadiistaas oo jaabir oo leh nabigoo joogaan gada jirnay waxa weeyaan hal dariiq oo ka mid ah kuma sugna ana nabiya calima bidalika wa aqarahum calayh in nabigu inta ogaaday iyagoo gadaya uu ku sugayoo uusan inkirin kuma sugno ma sugnu le marka laakiin qaara iyaguna dood kale keen waxay leedahay nabigu hadduusan ogeyn haddee waxa weyn ilaaha ogaa hadday xaaraam tahayna ilaaha nabiga u waxyoolaha qaara qaabkaas u daliishadeen waxay leedeen hadduusan nabigu ogeyn ilaahay waa ogaa qalad marka saxaabadii ka dhex dhacaya waxyaa soo degla qalad saxaabadii ka dhex dhacaya hadday arrintu ahaa lehe saas qolooyinka gabala u daliishadeen marka waxaa isweydiinle marka fiidi walxaal annabiyu nabigu sala allahu alay slm xay inuu nool yahay laa nara bidalika ba'san rawahu nasaa-i wariyey ibnu maaja wariyey daarqudni waana saxiix yeelay ibnu xibbaan iyo aymo kalena waa saxiix riwaayadaha gabal marka waxaa ku jirta xadiidkaas jaabir riwaayadaha gabalah waxaa ku jirta falamaa kaana cumaru intahayna markii cumar yimid aan ka joogni taasaana ficneed inuu soo arooriyo xaafid maxaa l maxalushaahid weynaa ku jira halkaas w lafdigaas kaleeto oo bayhaqi wariyey waxaa ku sugan waxa weeyaan bicna umahaati owlaad calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu alay slam waqtiga rasuulka waa gadnay wa abi bakrin waqtigiisina waa gadnay falamaa kaana cumaru intahayna waqtigii cumar markii la gaaraan ka joogni sanadkuna waa saxiix calaa shardi muslim sida xaakimku yidhi xaafid dahabi waa ka aamusay sheekh naasudiin albaan waa saxiixiya marka waqtigii nabiga waa gadnay waqtigii abubakaraan gadaynay waqtigii cumaraan ka joogn marka ma waqtigii cumaraa la nasaay maya nasakiddu waxay ku ekeed intii nabigu noolaa sala allahu alay waslam ilaa waa tashriic sharci dejin weeye nasakidda nebi maxamed ka gadaalna sharci lama deji marka bacda nebiya wax la nasaqay lama yidhaahdo maba dhici karto say ku dhacda marka arrintaas waxay yidhaahdeen uga jawaabeen fuqahadu nabiga aakhiru xayaatiyuu reebay nahyigaas dadka gadaayay oo jaabir ka mid yahay ma gaarin aakhiru xayaatihi waqtigii abubakarna ma gaarin cumar markii la gaaraa cumar shaaciyey oo u sheegay cumara ogaaday oo u sheegay sidaasay ku dhacday li saasaa looga joog ee xubun nabiga laga soo gaarayna cumar loogama joogin oo saxaabada ma yeeli jirin xadiis ay hubaanoo nabiga ka sugnaaday waxa weeyaan in cumar yidhaahdo xukunkaas waa la joojiyey ma yeeli jirin oo waxa weeyaan tamatuca oo kale tamatu waxaa la idhahdaa bilaha xaja qofku inuu cumro xirto oo markuu cumraysto haddana isla sanadaas uu xajiyo tamatuca la dhaha cumar waa diidi jir nabigayna ka sugneed xataa wiilkiisa cabdullahi bin cumar ha ku diiday cumar oo yidhi nabi maxamed ay ka sugan tahay khalaas qof kale ka dhegaysan mayno jooji marka hadday nabiga uga sugan tahay may ka yeeleen ka yeeli mayn marka waxay weeyaan waxay leeyihiin culummada waxaa looga jawaabayaa nasaqa la nasaqaysan ogeyn cumara marka waqtigiisii la ogaaday oo faafay sidaasaa looga jooga haddaba um umulwaladka beeceedu waa xaaraan beeceedu waa xaaraan waxaa tusaya aharka horeo cumar waxaa kaloo tusaya riwaayadda oo bayhaqi uu wariyey oo waxa weeyaan oo jaab jaabir waxay tusayaan um ummuhaatul awlaad in la gaba inay xaaraan tahay waa xaaraan sidaasna culimmada gabal ijmaacay ku soo naqliyeen bayhaqi muqniga wuxuu ku yidhi ijmaacu saxaaba wey saxaabadii nabigaa ku ijmaaceen ijmaacu saxaabana waa xuja qadxiya wey saxaabadiiaa ku ijmaaceen cali bn abi aalib wuxuu yidhi cumara igala dooday anoole waa la gabi karaa uu igala dooday yidhi lama gabi karo sidaan u doodayno u doodaynay waxa weeyaan sidaasaan cumaraan ku raacay waxaan idhi yidhi lama gabi karo aan idhi yidhi waa ku raacay markuu dhintayaan damcay yidhi inaan ka laabto oon anigii noqday amiirulmu'miniin inaan ka laabto aan idha waa la gabi karaa markaan taasaan damcay waxaa ila hadlay yidhi taabiciga la dhihi jiray cabidatu salmani ayaa ila hadlay wuxuu yidhi u yidhi markii muslimiintu midaysnayn reer shaam iyo reer ciraaqa loo kala jabo oo shaamna waxa way mucaawiya ka talinayey inkastuusan isagu amiirulmuminiin sheega jirin marna ma sheegan intii cumar intii cali noolaa laakiin cali marna beeca lama gelin reer shaam oo dhan oo ciidan xoog badan ah waxa weeyaan iyo reer ciraaqay kala ahaayeen way kala jabnaayeen inaan ka laabtaan damcay markaan ka laaba tegayu cabidatu salmani wuxuu yidhi yidhi ra'yigaaga iyo ra'yigii cumar muslimiintuna ay midhaysnaayeen kaasaan ka jecelahay ra'yigaaga kaligaa maanta muslimku kala jaban yihi marka waxa weeyaan markii cumar joogay saxaabadu way ku midoobeen mar hadday ku midoobeenna waxa weyaan xugun sharciyahaas ku sugnaaday halkaas waxaa laga qaadanaa umahaatul awlaad inaan la gedi karin oy xaaraanta inaan la gedi karin riwaayadaha gobol oo waxa weeyaan waxaa jirta amed axmed ibn xamed laga wariyey in la gadi karo oo shaykh ulislaam ibnu taymiyana uu doortay daawuudu daahirina uu doortay iyo jamaaco kale taasuna way jirta calaa kulli xaal waxa weeyaan sida uu yidhi alqaadi shawkani nalawdaarka axwad waxaa in beecaas laga fogaado maadaama la yidhi saxaabadii nabigaa ku ijmaaceen la yidhi saxaabadii nabigaa ku ijmaaceen aa la yidhi aa la yidhi waxaan u leenahay waxa weeyaan khilaafa la sheega cali ibn abi aalib khilaafa laga sheegay cabdullahi ibn cabaas iyo cabdullahi ibn zubayrna khilaafa laga sheegay marka sidaa un marka ay mareen jumhuurta ahlucilmiga waxay tahay umulwelad lama gadi karo addoonta bay ilma u dhasho sayidka khalaas wey ma gadi karo ma bixi karo laga dhexli maa markuu dhinto iska xoroobey saas weeye xukunkeedu saas weeye xukunkeedu وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله وحو يري نهى رسول الله رسولك الله ريبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء بيد ديراد إن لقضه رواه مسلم يا وريي حديثك وزاد وحو كسيادي في رواية وعن بيع ضراب الجمل رتيقة كردي سنة أما رتيقة بيه سنة بيع وضع النبي وحيو sala allahu calayh wasalam diraabljamal macnaheeda waxay tahay diraabka waa abaahinta uu ratigu abaahinayo hasha marka nabigu waa reebay sala allahu calayh wasalam in la gato wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu calayh wasalam can casbi lfaxli qoorka biyihiisa in la gato rawaahu lbukhaariy bukhaari ayaa wariyey axaadiitan labadaas xadiid waxay ka hadlayaan laba masalo masalada koowaad waxay tahay nabigu wuxuu reebay biyo dheeraada qofku inuu gato biyo dheeraad xaa loola jeeda nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu calayh wasalam can bayci fadli lmaa biyaha dheeraadka in la gado macnaheeda waxay tahay qofka biyo baahidiisa ka soo hara inuu gado taas wey nabigu wuxuu diiday sala allahu calayh wasalam biyo baahidiisa ka soo hara maalan ceeluu qotay ceelkii markuu qoday asaga baahidiisii waxa weeye waa ka badan yihiin biyihi biyihii il iska soo burqanayda wey inuu dadka u diido xaquma leh inuu gadana xaaraani karto waa inuu inta cabo waxaa soo hara dadku ceelka ha iska cabeen yidhahdo wixii soo hara ceelashaan ka hadlaynaa waa ceela inta gacmaha lagu qodo sidii loo qoday ka gidib adiga aan shaqo kaa rabin maaha wax shidaal lagu shubayo lagu soo saaray maalin kasta oo qarash ku socdo maaha ee waxaa laga hadlaya ceelkan gacanta lagu qodaa markii lagu qoday biyihii ayaga iska soo gelaa qof walba asaga iskala baxaa qarash dambe cidnama gel kuwaas wey amase waxa weeye webiyeed kanaal ka soo leexin biyihii marka iska qubanaya ama il iska socotaad hesho biyahaas inaad gaddo waa xaaraan intii baahidaada ka badan laakiin haddaysan baahidaada ka badnayn waxa weeyaan waa u diidi kartaa dadka waa u diidi kartaa sababta loo diidayana waxay tahay qofku hadduu meel biyo ka samaysto oo biyihii dheeraadkaaha dadka u diido daaqa dhulkaasoo dhan doogga yaalla keligiisa cuna ila biyo la-aan xoolama ku noolaan karaan meeshee waxay noqon dadka o dhan inay ka fogaadaan dhulkaa oo keligiis u dhulka iska daado mideeda kale biyuhu waxay ka mid yihiin saddexda shay ee dadka ka dhaxayda oo nabigu yidhi annaasu shurakaau fii alaai dadku saddex shurkay ku yihiin fi lkalai daaqa walmaai biyaha wanaari dabka dabka qof uma diidi karti qofaa soo tegay dab holcaayood leedahay qorisaan ma dhihi karti dabkayga qaadama karti waa kulaleeya xaaraan inaad u diidda waaba kulaleeya dadka waa ka dhexeeya dabka kadalika waxaa dadka ka dhexeeya daaqa dad meel waxa wey inta iska oodato adoo derbi ku wareejiso aad tiraa meeshan lama daaqayo aniga xoolahayga daaqay xaaraan qadcana wey xaq uma lihid waa baatil inaanta meel xaraysato dadka saad ula daaqaydo marka hadhow naqu dhamaado aad ku xaraysato xoolahaa xaaraan wey biyo weyn oo inta ceel qodato iska waxa weeyaan burqanaya inaad keligaa cabto maya saddexdaas dadkay ka dhexayda biyahaas marka la diidayo in la gado waa biyahaas waxa weyan ceelka ka soo baxaya ama isha iska ququayda wey waxaan ku jirin berked haddaad ku shubto biyaha amaad kili ku shubto amaad war ku shubto amaad eeg ku shubto kaas waa gala kartaa adaa iskale milkii waaba milkidayba berkadaad ku shubtay waa god weyn oo inta la qodo shaniinta la mariyo ama waraad ku shubtay waa dhul weyn oo inta la iska qodo un biyo laysaga shubto ama eegaad ku shubtay waa lamid wartu lamid calaa kulli xaal biyihii haddaad adigu meel gooniyo ama haan ku shubato amaad berkad ku shubato amaad qasnad gooniyo ku shubato khalaas wey laakiin biyaha aan la diiday in la gado waa kuwaas ceelka ku jiro isha kasoo qubana kuwaas wey kuwa la diiday laakiin kuwaan waad gada kartaa sidaasay culammada u kala saareen oo waxay yidhahdeen in biyaha hadduu meel ku shubto uu gada karo waxaa looga qiyaastay waxaa adilada ku sugan xaabada duurkaas qoryaha yaalla qofka hadduu soo qaato inuu gada karo adilada ku sugan marka haddii taas la milki karo waxa weya biyahana qofkii qaata waa milki kara qofkii biyihiisa inta qaata ku shubta ama berkaday ugu jiraan ama wartaasay ugu jiraan qarasha uga baxa wartaan qarashaa u u baahan yahy marka waa sidaas kuwan haddee matoorka ah qarash joogtaahay u baahan yahin kanuba diiba la yidhaha dadka la iska siiya maba la socodsii karaba qof socodsii kara male la shidaal iyo waxbaa lala daba jooga iyo shaqaale iyo waxaas lala daba jooga kaas maba shaqay karaba laakiin ceelasha asal la yaqaanoo lagu noolaa jiray waxa weeyaan ceelkan maraa la qodaa boqol sanaa la iska cabaa biyuhu hoosay kasoo burqanaya kuwaas waxa weyan qofka qoday dadka uma diidi karo haddaysan baahidiisa waxa weeyaan la ekayn ee ay ka badan yihiin baahida hadday ka badan yihiin laakiin hadday baahidiisa leegihin asaga caba masalada labaad oo nabigu diiday waxay tahay wa can bayci diraabi ljamali ratiga boodidiisa in la gado diraabka waa koridda hasha uu korayo ama abaahinayo waxa weeyaan inaad tidhaahdo waxa weeyaan hashii ratiga u hayso waa kaa gada xaaraan wey maxaa yeelay maxaad ka gadayda wixii waa in la yaqaana bayca shuruuddiisa waxaa ka mid ah in la yaqaan badeecada soo ma ahan imise biyahan ula ekaayo yaa yaqaan wixii waa wax la yaqaana la gadaa yaa yaqaan qof taqaan male khalaas bee kama ansaxo marka mideeda kale waxay tusaydaa khabiisnimo dad oo xishood laawayaala in rati biyihiis la kala gabo iyo orgi iyo dibi eber wey waa arin oo waxa weyaan khasiisaaho aad u lidato wey sharcigu waa diida waxaasoo kale sharcigu ma ogolo marka wa can ibni cumara radi allahu canhuma qaal nahaa rasuululahi rasuulka allaa diiday sala allahu calayh wasalam can casbi lfaxli qoorka faxliga waxa weeyaan waa qoorka ama rati ha ahaado ama orgi ha ahaado ama wan ha ahaado ama dibi ha ahaado waxa weeyaan waa kuwa labka ah ratigii oo hashi abahinay waxa weeyaan dibigii oo saci waxa weeyaan orgigii ridi waxa weeyaan wanki qoortoo dhanaa faxli la yidhahda marka casbigana waa biyaha biyaha wey biyaha macnaha manida wey waxaa loola jeedaa marka ma aha waxa nabigu diiday inaad waxa weyan qofkan ratigiisii uu nin qofkan hashiisii uu u ogolaado maaha ee waa in biyahaas la gado ama la kireeyo waxaa nabigu diiday marka waxa weeyaan nahaa can casbi lfaxli can bayci oo can kiraa'i casbi lfaxli qoorta biyahooda in la gado ama in la kireeyo taasaa nabigu diiday sala allahu alay waslam rawahu lbukhari weri marka ma banaana ma banaana dii waxa weeyaan sanadaan ratigu gelahay abaaye riyanku siina xaaraam ma banaana inaad iska siibxisho daro weyba taas wa canhu can ibni cumar cabdullahi bni cumar ayaa laga weri ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam nahaa wuxuu reebay can bayci xabalilxabalati uur uureyyaalka uurku jirkooda beecooda nabigu waa reebay sala allahu calayh wasalam wa kaana beecaas wuxuu ahaa baycan beec beecaasoo yatabaayacuhu ay wax ku kala gartaan ahluuljaahiliyati gaaladii hore kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu mid gata aljazuura neef geela ilaa an tuntaja ilaa ay ka dhalaydo annaaqatu hasha uma tuntaju ay dhalaydo allatii midda fii badniha caloosheeda ku jirta muttafaqun caleyh walafdi lbukhaariy xadiidkaana wuxuu ka hadlaa beec ay jaahiliyadu wax ku galagada jireen jaahiliye waxaa la yidhaahdaa carabtii islaamka ka horreeyey maxaa yeeley jahli weynay ku sugnaayeen oo gaalnima jaahiliye marka waxaa la yidhahdaa dadkii ku sugnaa qabla alislaam kuwaasaa la yidhaha jaahiliye can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam nahaa wuxuu reebay can bayci xabalilxabalati xabala waxa weeyaan waxa weeyaan waa janiinka uurku jirka loola jeedaa uurku jirka weeye xabalana waa jamcu xaabilin waa mufrad waxa weyan xaabil jamcina waa xabala sida kaatib kataba dhaalim dhalama oo kale asna waa ilmaha ay dhalaydo nataa'ijta waa naha wuu reebay nabigu can bayci xabalilxabalati waxa weeyaan uurku jiryaalka oo ilmaha caloosha ku jira uurku jirkooda beecooda nabigu waa reeb maxaa loola jeedaa marka maxaa loola jeedaa riwaayadan cabdullahi bn cumar waa fasirtayba wa kaana beecaas wuxuu ahaa beecan beec beecaasoo yatabaayacu ay wax ku kala gataan ahluljahiliyata gaalada waa kanaan kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu mid gata aljasuura neef geeluu nin ka gadana ama naagu ka gadana qofkunbuu ka gadana neef geela jazuurka neefka geela weeye ama ha ahaado waxa weyaan hal ama ha ahaado rati kala qaad ma leh neefka geela weeye markuu ka lacagta marka goormuu ku mudayna marka fiiri ilaa an tuntaja ficilkaas waxa weya wuxuu ka mid yahay afcaasha weligeed iyadoo majhuulay soo aroortaa musamana laga macnayna afcaal tiro badan oo aad u fara badan wey waxay ku timaadaa weligeed majhuul musamaana laga macnayna waxa ka dambeeya waa faacil ha isku moodina ay faacil ilaa an tuntaja ilaa ay dhasho annaaqatu hasha uma tuntaja ahay haddana dhasho allatii fii badniha midda caloosheeda ku jirta muttafaqun caleyh wuxuu leeyahay hashaan waxaan ku siina lacagteeda hashaas ii riman markay dhasho nirigta caloosheeda ku jirtaana ay inta korto oo abaahooto ay dhasho markaasaan lacagta ku siina marka halkaas maxaa ku jira waktigii yaa jaahil laga yihi waktigii aan la oqoon sababtoo ah hashaan la geray waxaaba dhici karta in waktiga dhalayda in la garto oo la yidhahdaa bilhible ayay abaahootay waxay ku aadan tahay bilhible waa dhici karta intaas in la garta laakiin caloosha waxaa ku jira maratiya mise waa nirig horta marka hore ma sheegi karta ma baktina isagoo mayda miyuu dhalaan mise isagoo nool haddaydaba shay xataa mirig noqoto goormay adahone yaa yaqaan waqti la yaqaan ma aha daynkana maxaa la rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman muminiinow haddaad wax isdayminaydaan muddo la yaqaan aad isku daymadaan fogtugu qora marka binasi lqur-aan marka wax la kala daymanaa waa in la qoro waktigana waa in la yaqaan laba bilood saddex bilood afar bilood oo bilaha dayaxaan cirkaan ku dhegana maahan taariikhda taas laguma xisaabtama bilahaanaa muslimka ku xisaabtama marka waxaa la leeyahay wakti hebel oo la yaqaan marka sababta beecan loo diidaa waktigaa waxa way majhuula welidaa saa daraadeed waxay keenaydaa hadhow dadku inay murmaan isdilaan shareecaduna waxaas oo dhan oo murankaa hidaweyne ka hortegeeda waxaasay ka hortegeeda marka taas xadiidku sidaas ayuu caddeeyey oo u fasiray tafaasiir kale ayaa jiraan oo afar tafsiir ah lagu fasiraa hal mid waa midkaas xadiidka ku caddeeyey tafsiir labaadaa jira oo lagu fasiro afar tafsiir weeye tafsiir waxa weeye intii ay hashaan caloosheeda waxaa ku jira dhalaydo kadibna ay uur yeelanaydo oo ay rimaydo waxa weeyaan caloosha midda ku jirta waa mid tafsiirka labaad waxay tahay midda caloosha ku jirtaa waa inay dhasho markay dhasho haddana midkaas caloosha ku jira ilmaha ay qaado haddana waa inay dhasho xoogaa farqiga udhexeeya midda hore waxay tahay ilmaha caloosha ku jira waa inay dhashaan markay dhashaan haddana iyadu ay weynaato korto waa inay rinto ay ur yeelato saas weeyaan iyay dhale hadday rabto midna waxay tahay midda caloosha ku jirtaa ha dhasho markay dhasho midda caloosha ku jirtaa ha korto haddana waxa weeyaan ilma ilma ha qaado caloosha ilma ha ku qaado waana inay dhasho marka farqiga udhexeeya tafsiir saddexaad ayaa jira tafsiir saddexaad oo macnaheedu ay tahay waxa weeyaan hashaan caloosha ilmaha ay ku sido markay dhashaan lacagta ku siina culimada gabalha saas u fasireen oo waxay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye nahaa nabigu wuxuu reebay can bayci xabalatil xabala waxa weeyaan uureeyaalka halaha uurka leh uurku jirkooda beeceeda oo macnaheedu uu yahay hashan rimano markay dhasho marka waxaa dhacda hashan inaan marka laisla oqoon hashaan inaan laisla oqoonaa dhici karta marka waktiga ay ku aadanta mideeda kale lamana oqon karo maxaaba dhici karta hashaan inan dhicdaba ilmahaba inaysan soo tuurtaa dhacdaba taasaaba dhici kartaba tafsiir afraadaa jira oo waa maxay tafsiirka afraad waxay tahay waxaan kaa gadayba sideedaba waxaan kaa gadayaa hashaan uur kale ilmaha caloosheeda ku jira taasaan kaa gatay taasna waa majhuul maxaa yl caloosha waxaa ku jira ma dhimanayaan ma nirigaa ma ratiyaa ma mataanaaho ma labaa inkastoo geeru ma mataaneeyana gabal yidhaahdeen marka calaa kulli xaal waxa caloosha ku jira lama yaqaan waxa caloosha ku jira aanba la garayn waa majhuul ma banaana marka in la gadaa calaa kulli xaal intaasoo suuradood ma banaana kulligoodna maxay noqonayaan cilada ku wada jirtoo beec u ansixi diidaa dhammaan waa maxay waa jahaala dhammaan waa jahaala marka beec kastoo jahaala ku jira ma ansaxo mar waxaa laga jaahil yahay waa maxay waktiga oo lacagta lagu kala qaadana marna maxaa laga jaahil yahay shayga la kala gadana marka labadaba waa xaaraan marka labadaba waa xaaraan وعنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أنها ورابي عن بيع الولاء ولها بيعيسة إيو عن هبتي بحنتيسة متفق عليه حديث كان وقو كاتلا نبي وحو ديدي ولها إلا قضو ينقف لسيو ولها واحد ديران حديث كي ورقوصة شرحناي أو بريرا الدور مركات حريضو قرابا نما إني كاد حيضا قرابا نما داس وحابا كميت آه haddii la waayo wax kaloo dhaxlo qaraabo kalaa adaa dhaxla adugu xataa hadaad dhimato qaraabadaadaa dhexle casabadaadaa dhexle marka qaraabanimadaas idinka dhaxayda ma gada kartid ma dhihi kartid waxay qof inta u tagto aad tirada ninkan waayu addoon ahaa jir anaa xoreeyey ama gabadhan addoolaheed anaa xoreeyey qaraabanima igala dhaxayd iga gado qaraabanimada adugu aad dhaxasheed hadhow haddaa rabteen ma dhihi karti waxay la mid tahay adoo qof yidhi ninkaan walaalaana waa wada dhalanna iga gabo qaraabanimada naga dhaxayd ani walaalkey taasay la mid tahay qaraabanimada ma la gaba karo qofna ma sii karti qofkaan anaa xoreeyey walaa naga dhexeeya welihi adaan ku siiyey adhow dhaxal adaan rabto ma dhihi karti marka walaha waa qaraabanimo qaraabanimona lamana gabi karo qofna lama sii karo saas weeyaan wa can abi hurayrata radia allaahu canh qaala abu hurayra wuxuu yidhi nahaa rasuululaahi rasuulka allaa reebay sala allahu calayhi wasalam can bayci lxasaati qaruuraxa beeciisa dhagaxa yarkaa la tuuraa beeciisa iyo wa can bayci lkarari kedada beeceeda rawahu muslimaa wariyey xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista asalka u ah beeca oo aad u fawaa'ida badan ayuu ka mid yahay axaadiista asalka u ah beeca oo aad u faa'iida badan ayuu ka mid yahay nabigu wuxuu reebay can bayci lxasaati qaruuraxa beeciisa waxa weeyaan xasada waa dhagax yarkaa wey oo saas loo tuuraayo beecaas muxuu yahay afar suuruu leey afarta suuraba waa xaaraan midda koobaad waxay tahay sharciga islaamka waa arki doonnaa haddii laba qof wax kala gadato intay wada joogaan qofkii kasta waa ka laaban karaa soomaalidu ma taqaan masaladaas waana mas'ala sharciya waa wada joogaan shaygan waa kaa gatay waa iga gadatay waa kaa gatay khalaas lacagtiyu sii badeecadiu qaatay waana wada joogaan intay wada joogaan kii rabaa ka laaban kara sharciga war isii lacagteyda beecan waa ka laabtay ama isii alaabteyda lacagtaadi waa tani waa dhihi kara mid walba waa dhihi kara bay laakiin kala tagan magaalada midgala waa soo warwareegay wax kalu soo ogaada wariya waa ka baxay ma dhihi karo laga yeeli ma waa kala tageen bs balaayo miyaa la soo taliday ma wax kalu arkay isaga utaalla marka bayculxasaab waxaa la yidhi kow macnaha koobaad waxay tahay markii wax la kala gado ayaa kii badeecada lahaa wuxuu leeyahay dhagaxaasan tuura markaan tuuru dhulka ku dhaco beeci waa waajibay qof ka laaban kara male marka xaq taagnaayuu baabi'ina taas waa tafsiir muxadisiinta u badan oo ku fasira sidaas sida imaamu tirmidi uu jaamiciisa ku sheegay macnaha labaad oo lagu fasiray bayculxasaad oo nabigu diiday waxay tahay wuxuu leeyahay dhagaxaasan tuura shaygii uu ku dhaco intaasan kaa siina xaad hayd lacag xaad wadaa boqol shilin waa tuura bacadlahana ku dhex tuura dhagaxaasu maradu ku dhacad leeda xaaraan wey beecaas sababtoo waa jahaala ku jirta shayga la kala gadanayaa laga jaahili shayga la kala gadanaayo fiiri ninka lacagtiisii dhiibi wax uu qaadaayana ma yaqaan waxaa dhacda mid shan shilin joogta inay ugu dhacdo kun shilin joogta in ugu dhacdana waa dhacda ma ogola waa nuuc kamaana sooma jeedi tafsiirka saddexaad waxaa la gadayaa dhul ah wuxuu leeya lacagtan waxaan kaa siinaa dhagaxaasan tuura meesha uu ku dhaco intaasaan kaa siina ku ku dhaca ila dadkii maa isla tuuri eg midaa gaarsiina laba boqoloo mita ina nusmitiir ku dhufana ma banaana jahaalo wey sooma jeed cilladu waa ayadi tafsiirka afraad tafsiirka afraad wuxuu leeyahay badeecuu ka gadi markuu ka gado wuxuu leeyahy maradaan imsa iga siine ta dhagaxan toobiyo uu leeyahay dhagaxaas intuu xaba noqdaan kaa siina dhagaxaas tiri hadhawaan dhagaxaasaan tireen dhagax muquu noqona waxaa dhacday inuu boqol noqdo waxaa dhacday inuu konton noqdo lama yaqaan xaaraan wey hayla jahaalaa ku jirta tafsiirka shanaad waxa weeyaan ari wey waxa la gadaa markaasuu leeyahy dhagaxaasaan kugu dhifana ridu ku dhaco aada lacagtaas ku qaadeen lacagtaad wadataa ma badna dhagaxaasaan kuu tuuraa riduu kuugu dhaco nasiibka xaaraan wey maxaa yaele jahaala ku jirto waxyo dhan wasku mid marka waxa weeyaan xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista beeca asalka u ka mid yahay oo waxa weeyaan aad qawaacidda waaweyn looga qaato imaamu nawowi raximahullah waxa weeyaan sidaas ayuu saxiix muslimka sharxiisa ku yidhahdaa marka nabigu waa diiday masalada labaada nabigu diida waxa weeyaan wa can bayci lkarari kedada beecida tanoo kale waxa la hahda cadfulcaam cala alkhaas waxa weyaan dhagax tuuriddu harara nuuc ka mid oo khaasa wey waa kedin mogto qofkaana la dagaa qofkan waa la kedina ararka waa khatarta wey qataraa la gelina wey marka kararku waa macno caam ah wax kasta oo qofkan lagu dago oo u ka jaahilyaha la haha arar dhagax tuuriddu marka nuuc ka mida wey marka dhagax tuuriddu waa khaas ararkuna waa caam ayun beec kastoo qofka jahaala ku jirto qararaa ku jiro marka qararka nabigu waa diiday qararka marka wuxuu soo geli karaa badeecada haddii laga jaahiliya qarar waxaa la idhahdaa shay kasta oo laga jaahiliyo labada qofoo wax kala garanaydaa ay ka jaahil yihiin mid ka mid ama labaduba waa ka jaahil ama midaa ka jaahila sida huudhaydoo kale labaduba ka jaahil ka war wuxuu leeya bundada intaasaa kaa siina isaga gadaayaa ma yaqaan iyadoo xirxiradan bira ku xihan yihiin meesha ku ah lacagaa laga soo siiyey saasaa looga soo gaday furi mayduu le amba sidaa la iiga gala xaaraan wey ma ansaxo xaaraan wey ma ansaxaayo waxa weya harar waa shay kasta oo cilmigeedu uu maqan yahay oo labada qofa ka qarsoon yahay ama mid kamiduu ka qarsoon yahay waa xaaraan waxa weeyaan shayga laga jaahiliyay mar wuxuu noqon karaa badeecada sida hudhaydaas oo kale mar wuxuu noqon karaa lacagta badeecadii waatana waa caddaata markaas wuxuu ku yidhi intaasaan kaa siinaa dhagxaan dhagxaantaasaan tirayna intay noqotaan kaa siina ama jeebkaan gacanta galaa wixii ii soo baxaan ku qaadaan eru waa jahaala soo ma jeedo lacagtaa laga jaahiliye ama waxaa laga jaahil yahay muddada muddada waqtiga lacagta lagu bixina saddexdaas midii laga jaahil noqdaa xaaraam noqdaa beec badeecada haddii laga jaahil noqdo lacagta haddii laga jaahil noqdo waqtiga wax lagu kala gadan hadii laga jaahil noqdo saddexduba waa inay cad yihiin islaamku khiyaano iyo dhagan iyo midna ma ogola iyo dadku inay hadhow qoorta isku galaan saas darteedu yidhi nawowi annahyu can bayci lharar in beyca khatartaa la yska reebo oo aan la garanayn aslun cadiimun min usuuli kitaab buyuuc buyuucda kitaabkooda asal weyn u yih waa asal weyn sidaas darteeda imaam muslim u hormariyuu yidhi wayadkhulu fiihi masaa'ilun kaiira hayru munxasira masaa'ilka soo gelaya hararka masaa'il la koobi karo maaha kaliya adugu waxaad qaacido ka dhiganee lacagta haddii aysan caddayn waa harar waa xaaraan badeecadu haddaysan caddayn oo labada qof isku si u ogeyn waa xaaraan waqtiga lagu kala gadaanoo lacagta lagu dhiiba hadduusan caddayn waa xaaraan saddexdaas aduu qaacido ka dhigo marka intaasaad ku fahmi karta ma ahana masaa'il haddii mid mid loo tiri tego wax la tiri karo maan tiradi ka badan wax la tiri karo waa ka badan yihiin qarar yar ayaa jira oo waxaa jira shay aan keligiis bannaanayn laakiin taabicnimo u bannaan masalan guriyaad gadanayda gurigi waa gabta inta qol u yahay siduu u dhisan yahay derbigiisa ma bulkeetiya ma shamiita laakiin nuuc gararaha ku jira oo adigu aadan garayn maxaa ka mid ah aas-aas ma taqaani intuu leegi taasoo kale waa la iska ogoliyay sharci waa fasax maxaa yeelay haddii la guryaha la qodo hadii la waa dumaayo marka garar yaraa ku jira sharcigu taas waa iska fasax maxaa yeelay intii badneed waa loo jeedaa marka waa taabe keligiis maahana mogta aasaaska keligiis lama gadi karo xaaraan wey aasaas keligiis ma banaana keligiis hore niyo gurigaan aasaas aad weyn oon u sameeyey iga gado everyone aasaas keligiisa ma gadan maxaa yale waa jahaalad lama yaqaan laakiin taabicnimo u banaan yahi gurigaan iga gado maca asaaskiisa waa la iska ogolay xoogaa yaroo jahaalaha ku jirta intaas waa la iska saamixa maxaa yale mashaqaa ku jirta haddii la yidhi aasaaska la qodo oo la hala arko dhibaato weynaa ku jirta guri kastoo la geli tika hadii aasaaska laga qodo markaa sharciga waa iska fududayay taas oo kale waxyaala saasaa jira wallahu subxaana wa tacaala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد